إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada warka madaxdiisii hal qof ayaa dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay jaay ay ka qodayeen duleedka degmada saakow taas oo ay u wadeen dhismaha masjidka alhuda wasiir ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka dibaddiisa dhimasho badan uu sababay cudurka korona ayaa laga soo wariyey dalalka baraaziil iyo maraykanka wasiir ka tirsan dowladda ruushka ayuu ku dhacay cudurka korona oo ku fidaya gudaha dalkaasi warbixin ka hadlaysa suxuurta maqaayadaha kunya barowna waa ka qayb warkeenna subax إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo tobanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran hal qof ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay jaay ay ka qodayeen duleedka degmada saakow taas oo ay u wadeen dhismaha masjidka alhuda abubakar ibraahim ayaa warbixin warka ku saabsan noo soo jeedinaya boqolaal dadweyne ah ayaa isugu yimiday goob fagaar ah oo ku taalla magaalada saakow si ay ugu dukadaan salaada janaasada mid ka mid ahaa dadka magaalada kaasoo u geeriyooday kadib markii uu ku soo dumay godjaay laga qodo oo ku yaala duleedka magaalada ninka dhintay ayaa waxaa lagu magacaabaa awees macalin aadan iyadoona sidoo kale ay dhaawacmeen laba ruux oo kale kuwaasoo la geeyey goob caafimaad oo ku taalla magaalada saakow waxaana lagu soo warramayaa in hadda ay xaaladoodu soo hagaagayso salaada janaasada kadib ayaa waxaa inoo suuro gashay inaan waraysanno macalin aadan oo ah aabbaha dhalay wiilka dhintay isagoona ka warbixiyey siday wax u dhaceen aadan maya cusmaan wiil ani aan dhalay oo ku geeriyooday soo gaari weyday oo rajaay ogodanay yaa ku dhantay yaa ka soo din goormay dhacday dhacdadan dhacdan waa ka salaad markii la tukaday halka saaxiraab meelaheed laba qofoo waxaa la gaaray oo keligaasaa dhintaanta xaasmuu lahay xaasma lahayn maanta janaasada dad aad u badan ayaa ka soo qayb galay maxaa u sababa waxaa u sababa janaasadaas darteeda dadka marka maxay isugu yimaadeen waxaa isku yaaday wiilka dhintay oo amar ilaahay ku dhintay oo amar ilaahay ku dhintay oo gowraha la geenay darteeda jayga uu qoday halkeeba u waday masaajidka masaajidka alxudaa waday sidoo kale mid ka mida guddiga dib u dhiska iyo dayactirka masjidka alhuda ee degmada saakow oo ka qayb galay aaska wiilka geeriyooday ayaa ugu horrayn ka tacsiyeeyey geerida ku timiday awees macalin aadan oo ka mid ahaa xoogsatada ka shaqaynayay dhismaha masjidka alhuda anigoo ah markana mid ka mida guddiga masaajidka oo aan ka hadlayo magaca guddiga dhismaha masaajidka alhuda waxaan u taxsiyeynaynaa guud ahaan ehelkii uu ka geeriyooday walaalkaasi aweys macalin aadan runtii waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhad walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamna falitasbiruu walataxtasibuu baan leenahay qofkas geerida waa xaq markan ayagana sabar jamiil ilaah ka siiyo waan u taxsiinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala masiibada maanta ku dhacday ilaahay ka ajarsiyo subxaana wa tacaala bedel khayr qabana ilaah oo u geliyo ilaahay subxaana wa tacala isagana waxaan leenahay qabrigiisa ilaahay u waasic yeelo oo ilaahay subxaana wa tacala naxariistiisa ilaahay ha siiyo cadaabka ilaahay ka badbaadiyo subxaana wa tacaala ee dadka dhaawacmay isbitaalka la geeyey hadda xaaladooda mid wuu fiicay alxamdulilah adiga mid baa xaaladiisa daran isagana waxaan leenahay dadka kuwa dhaawacmay ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo hadda isbitaalka lagu daaweynaya insha allahu tacaala ilaahay ha caafiyo runtii masaajidka alhuda maanta haddaan nahay reesaakow iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed oo codkayga maqli doono oy dhegaysan doono runtii waxaan leenahay masaajidkaas maanta wuxuu u baahan yahay waxaa waaye gacan iyo xoog iyo wuxuu u baahan yahay fikir iyo maskax iyo dadaal badan iyo lacag fara badan runtii lacagtii loo taragelay masaajidka ugu yaraan boqol iyo maazaada kunbu waaye inta hadda ka gudi ahaan aan gacanteena akoonta ku dhacdayna waa lacag konton kuna ku dhowaad ah laakiin waxaan leenahay dadka muslimiinta guud ahaan dadkaan ku tashanayn waa muslimiinta jeebahoodii weeyaan waxaa muslimiinta ka codsanaynaa dal iyo dibid meel kasta ay naga dhegaysanayaan in dhismaha masaajidka alhuda ay naga qayb qaataan oo waxaa waaye wax kasta ay heli karaan ay nagu soo tuuraan masaajid wuxuu leeyahay number waxaa waaye akoon buu leeyahay furaha masaajidka oo waxaa waaye nin kastaba wixii heli karo kusoo tuuri karo nambarka naga soo xiriiri karo masaajidka waa furaha waa shan konton iyo todobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan runtii masaajidka maanta waxaa waaye aad iyo aad buu wuxuu u taban yahay lacag yaana lacag dare aad u jirto ninkii injineerkana wuu nala joogaa dhismahana si hawli ah ee ugu socota insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran ugu dambayntii waxaan waraysanay injineerka masjidka alhuda waxa uuna ka warbixiyey halka ay marayso dhismaha masjidka isagoona bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka alhuda injineer cabdi cusmaan alxamdulilahi masaajidka waa sidaan hadda idiin muuqato aad arkaysaan ka soo bilownay dumiskiisii muslimiina horey usii dumisay dhismihiis aan ka soo bilownay dhulka hoose masaajidka waa dabaq sida aan ku rajoweynahay oo qaluubteedana ay ku weynta ilaahay noo aqbalee heshiiskaynna oo haddeertaan bilaaweysa waa halbayaana laakiin muslimiinta meeshaan joogta iyo inta kaloo muslimiinoo u heelaysan dal iyo dibidba waxay jecel yihiin ilaa iyo saddex iyo afar biyaano ina la gaarsiiyo laakiin midda inoogu horrayso waa hal biyaano kullii islaamka na dhegaysanaya iyo muslimiinta na dhagaysanayo aad u danaynaya masaajidkan alhuda waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan wax laga qayb qaata isaga ayaa u wanaagsan ilaa iyo hadda muslimiin badan oo ballanqaad badan samaysa way jiraan masjidka alhuda ayaa waxa uu dhismihiisu ka socdaa degmada saakow waxaana guddiga ay muslimiinta ka codsadeen inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka iyagoona sheegay in lacagaha tabarucaaddaha lagu soo tuuri karo taleefon nambarka eber lix hal shan konton iyo toddoba lixdan iyo lix labaatan iyo shan wasiir ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka dibaddiisa sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahena cabdisamed cabdulaahi habeennimadii xalay waxaa cisbitaal ku yaala dalka hindiya ku geeriyooday wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta ee maamulka jubbaland maxamed ibraahim maxmuud wasiirkan ayaa muddo afar bilood kor u dhaafaysa waxa uu ku xanuunsanayey cisbitaal ku yaala waddankaas isagoona ay xaaladiisa caafimaad kasii daraysay maalinba maalinta ka dambaysa hase yeeshee habeennimadii xalay ayaa waxaa lagu dhawaaqay in uu geeriyooday geerida wasiir maxamed ayaa waxaa xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ee uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulkaas iyo sidoo kale labadiisa ku-xigeen iyo baarlamaanka maamulkaas ayaa sheegay inay ka tacsiyanayaan geerida ku timid wasiirka waxbarashada maamulkaas muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si xiriir ah loo tabinayay geerida xubno sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana ugu dambeysay oo maalintii shalay cisbitaal ku yaala magaalada baydhabo ku geeriyooday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin cudurka uu u dhintay wasiirka waxbarashada maamulka jubbaland haddana dowladda federaalk ayaa horey war ay uga soo saartay dadka dhimanaya waxa ay sheegtay in qof kasta oo soomaali ah oo dhinta ay u aqoonsanayaan in uu dilay cudurka covid nteen taasoo ka dhigan in wasiirkan uu ka mid yahay dadkaas ay tilmaamtay dowladda federaalka ah dad badan ayaa cudurka korona waxa ay saacadihii lasoo dhaafay ugu geeriyoodeen dalalka baraaziil iyo maraykanka waddamadaasi ayaa ka mid ah dalalka uu ku fidayo cudurka korona kaas oo sababaya geerida kumanaan dad ah oo ku nool waddamadaasi dowladda baraaziil waxa ay saacadihii lasoo dhaafay sheegtay in korona ay u dhinteen dad gaaraya lix boqol shan iyo toban ruux islamarkaana cudurka uu soo ritay toban kun shan boqol iyo saddex ruux iyadoo tirada dhimashada dalka baraaziilna ay gaartay siddeed kun shan boqol soddon iyo lix ruux halka dadka cudurka ula ildaran waddankaasina ay gaartay boqol labaatan iyo shan kun laba boqol siddeed iyo toban ruux dadka ku dhaqan dalka baraaziil ayaa aada u hadal haya hogaamiyahooda kaas ooba diidan jiritaanka cudurka corona dhankale gudaha dalka maraykanka saacadihii lasoo dhaafay cudurka corona waxaa ugu dhintay dad aada u badan jaamacad ku taalla gudaha dalka maraykanka waxa ay soo sheegtay in ay diiwaangelisay laba kun boqol afartii afar ruux oo u dhintay cudurka corona waxaana uu cudurka ku dhacay labaatan iyo saddex kun siddeed boqol afartan iyo kow ruux dalka ruushka ayaa ka mid ah meelaha cudurka uu ku fidayo iyadoo cudurka uu saameeyey mas-uuliyiinta waddankaasi wararkii ugu dambeeyey ee raashka ayaa sheegaya in corona uu soo ritay wasiirka thaqaafada ruushka kaas oo xaalad karantiil ah la geliyey isagoo ku sugan gurigiisa iminkan kusoo dhawaada warbixin ka hadlaysa suxuurta maqaayadaha deegaanka kuyanbarow ee shabeellaha hoose waxaana warbixintan noo soo jeedinaya waryaheena maxamed muude axmed abuu muslim
فإن في السحور بركة
suxuurtu waxaa ku jira barako sida uu sheegay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waxaana wakhtigooda ku egyahay aadaanka labaad ee salaada fajarka marka uu dhaco شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه shareecada islaamka waxay dhiirigelisay in dadka soomaya ay suxuurtaan lana dibdhigo qofka soomayana waxa uu ka helaa ajar iyo awood uu maalintaasi ku soomo deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka furan maqaayado dhowr ah oo sameeya suxuurta waxaana u kuurgalnay in aan wax ka ogaano maqaayadahaas qutulwadani waa maqaayad ku taalla kunyabarow milkiilaheeda waxa uu caan ku yahay dhannaan waxaan kala sheekaystay howlihiisa shaqo ee ka hor inta la gaarin ramadaanka insha allahu tacaala awalda maqaayadeyda marka hore waxay qaban jirtay waxay ku caanbaxay wadaniga waxaan kadhin jiray qamadigii masagadii digirtii iyo soortii ayaan kadhin jiray oo ah ilaa laga bilaabo subaxdii ilaa laga gaaro habeenkii oon runtii macnaha markii ay dhibaata aan kadhin jiray qamadigii dadkanu macnaha waxay ikumid dad cuna macnaha qamadigii iyo masagada oon caano ugu daro iyo qaar cawra diirta qaarna waan isugu daro labadaba nooc waan isugu daraa soortii kama bareen oon samayn jiray iyo caanaheedii oon habeenkii iyo maalintiiba labadaba laga heli jiray labada waqti intaa ayaan macnaha soonka kahor samayn jiray sidoo kale milkiilaha qutulwadani wuxuu ka hadlay in bisha ramadaan uu go'aansaday in uu xiro maqaayadda laakiin codsi kaga yimid macaamiishiisa uu uga laabtay go'aankaas uuna hadda sameeyo afar iyo suxuur intaba hadda bisha ramadaan wallaahi aniga waxaan doonay bisha ramadaan inaan iska nasto oo bilcibaado ay tahay haddana macaamiisha igu taxlad awgeed ayaa macnaha codsi ii soo jeediyey oo ah inaan maqaayadda aanan ka xirin oan u sameeyo saxuurtii iyo afar gaaban ay kula taliyeen markii aan cabaar oon darsan waxaan go'aansaday inaan ragga macaamiisha ah aan ilaalsho kastamka marka hadda oo la gaaro bisha ramadaan waxaan sameeyaa maadaama inaad bil ramadaan afurka waxaan sameeyaa shaahi bariiski iyo hilib suqaara ayaan sameeyaa iyo sugadiisi ayaan sameeyaa waxaana waan sameeyaa soortii oon ugu tago saxuurta oo laga bilaabo taraawiixda markii laga soo baxo ilaa laga gaarayo kow iyo tobanka lixda kow iyo tobanka habeenimo runtii waa ay qaataan dadna waxay ku qaataan kuleyso ay ku qaataan oo ay soo gateen si ay macnaha ay ugu suxuurtaan caanihiina waa laga qaataa marka baaraka allaahu fiikum macaamiisha sidaas ayaan ugu talagalay maadaama bishii ramadaan la gaaray suxuurtiina macnaha ayd
إن شاء الله إن شاء الله
qutulwadani oo keliya ma ahan maqaayadaha suxuurta sameeya ee ku yaala kunyabarow xaadiya xasan xirsi waa haweeney leh maqaayad lagu kariyo cuntooyinka kala duwan waxaan weydiiyey shaqada maqaayadda ka hor ramadaanka iyo hadda lagu jiro bisha ramadaan macaamiishaadii maxaad u samayn jirtay aniga magacayga ah xadiye xasan xirsi maqaayadan quraac baa samey jiray canjeero iyo hilib baan sameeyaa qadadii baasta iyo bariis baan karayaa habeenkii cashada soor iyo caano ayaa samey jiray dadka macaamiishayda markii rabadaanka la gaarayna afur baan u sameey jiray afurka waxawaaye hadba waxii liiga dalbada waaye waxaan karanaa shaah qaxwo baan karanayaa casho fudud baasto iyo bariis yar waa karanayaa hilib ninkii dalbadana waa siinayaa saxuurtana soor iyo caano geel dad iska masaafur ahoo masaakiin haddee noo yimaa oo waxba haysana waan soo dhaweeyaa markaan soo dhaweeya afurkiisa baan siiyaa waxa markaas aan hayaan siiyaa
markii ramadaanka ee la galay iyo markii ramadaanka aan ahayn dhaqaalahaagu bal ka waran xaguu buu marayaa dhaqaalahayga maasha allah waxaa waaye markii rabadaanka ay tahay waxawaaye horta dadkii waa iska yaryaha oo habeenkii xoogaay macaabiishayda ahaay oo iga codsadeen oo yidhaahdeen annaga macaabiil baan kuu aheynay waxaan kaa rabnaa inaa afar noo samayso anna waayahayaan dhahay tobanka saac meeshii lagu gaaro dab baan ushidaa shaah baan kariyaa qaxwo baan sameeyaa aan u kariyaa casho fudud xoogaay baastaa xoogaay bariis baan u kariyaa xoogaay hilib baan sameeyaa saxuurtana soortooda iyo caanahooda waxawaaye markii oo intii rabadaanka hortiisa waxawaaye markaas maalintiiyaaba boobalaheeda heer baadiyaha aniga seen bere horta heer baadiyaha ii badan dadka baadiyaha ka yimaado ayaan ka ganacsada aniga dadka heer magaalka iima badno laakiin reer baadiyaha markaas saa'id waay canjeeladay cunaayaan bariiskay cunaayaan baastaday cunaayaan shaahigoo saa'id loo cabaayo laakiin rabadaanka waxawaaye maasha allah waay dadku waa iska yaryahay habeenkii ilaa afar saac tobanka saaca fura labaiyo tobankaaba afurka bilaabanaa mogtahay ilaa afar saac soortaasaan bixiyaa inta badan ma dadka deegaanka ku yimaado mise dad kale aan deegaanka ahayn maya maya dadka deegaanka iima yimaado dadka kale ayaa ii yimaadaan dadka kaleetaa ii yimaadama deegaanka maya dadkaas ayaa ka iibsado dadkaas ayaa iga iibsada dadka deegaanka waxaa ilaa guryahooda ay degan yihiin meeshaan afurkooda doonanaya suxuurtooda looga diyaaranaa laakiin dadkan kaleeta ayaa ii yimaado
shaqadan markii aad fiiriso goorma bilowda adiga
wallaahi aniga shaqadan ma dhaweynan muddo labaatan sano maqaaxidan waa ka shaqeynaa labaatan sano waa ii furantaa
waa gartay labaatan sanoodii intaad aad maqaayad aad ka shaqaynaysay dhaqaalo intiiba hadda la dhihi karaa oo aad ka gaartay alxamdulilaahi horta dhaqaalo oo haddaan anaga alxamdulilah waa iska dhaqannahay waa inta nagu filan waa iska haysanaa anaga dhaqaalo haddii ii fuul ahoo hadda ii baxsan mabahay laakiin inta nagu filan alxamdulilaahi waa nagu filan karintan adigu yaa kugu dhiirigeliyey barashadiisi barashadiisa waxaa waaye aniga daruuftayda ayaa igu dhiirigelisay ciyaaley baan ahaay ciyaalkayga baan kusoo korsaday ciyaal yaryaraan ahay xoolana ma iska haysanin xooggayga maqaaxideeda waa ii furneed shaacigaasaa karsanaa canjeeladaas ilmahayga dugsaleeyay ahaayeen hadda rag waaweyn waaye oo hadda reer leh maqaaxidana lagu soo waya hadda aan leenahay hataa aryar hataa waa iska leenaho aniga maqaaxida aan ka tabcaday oo duurkan haddaba ii joogo alxamdulilah waa ku dhaqana cid wax kale hadda oo igu difaacdiyo amba xoolo isiisa amba isii aan dhahana ma jirto xooggaygaas maqaaxideeda iska biibiystaa karilla igama qaato anaa iskale intaasaa ku soo xamaalina haddana qof weyn oo konton iyo lix sanaa ku jiraa intaas maqaaxidaasaan dhex jooga ramadaan waa bil qayraysan oo cibaado waana marti wanaagsan oo sannadkiiba mar uu soo gasha muslimiinta allahna waxaan weydiisanaynaa in uu naga dhigo kuwa ka faa'iidaysta ummadda muslimka ahna uu ka dulqaado dhibaatooyinka ay ugu horeeyaan shisheeyaha
يا صائم أبشر بالجنة بالجنة أبشر بمنى طهر أترانك بالصوم طهر أترانك بالصوم طهر أترانك بالصوم guddahana dhegeystayaal warkii subaxnimo saaka waa naga intaa cid u dhafariidu alfaqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah